أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulus saaka idiin haysa kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta ayaa xalay ku soo duulay deegaano ka tirsan wilasaamiga ee jubbada dhexe iyagoona dhibaatooyin u geystay dad shacab ah maamul goboleedka gaalaraca ee somalilan ayaa xabsiga dhigay mid ka mid ah culimmada deegaanka oo si adag uga hadlay aqoonsi ku sheega sahyuuniyadda yuhuudda faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya dhismo dabaq ah oo kusoo dumay mid ka mid ah xaafadaha magaalada nairobi ee dalka kenya howlgallo lala beegsa cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya saraakiisha koox herdada soomaaliya ayaa isku ahaya ka ganacsiga maanduuriyaha xilli oo arrimahaasi isku casilay sargaal ka tirsan booliska ridada wargeys laga leeyahay dalka ethoobiya ayaa sheegay in xukuumadda adsawa qorshaynaysa aqoonsiga maamulka somalilan mid ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa si adag ugu hadlay aqoonsi ku sheega yuhuudda ee maamulka ridada somalilan waa subaxnimo axadda taariikhdan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan ciidamada saliibiyadda maraykanka iyo kuwa murtadiinta ayaa xalay kusoo dowlay deegaano ka tirsan wilasaamiga ee jubbada dhexe iyagoona dhibaatooyin u geystay dad shacab ah haddaba xogihii ugu dambeey waxaynu wax ka weydiin walaalkeen cuhmaan dhuubow haye cuhmaan bismillaahi raxmaani raxiim xalay ciidamo huwan ah oo isugu jiray kuwa saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaad murtadiin ah ayaa waxa ay weerar habeendheelmad ah ku soo qaadeen deegaanka hargeysiirey oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ciidamadan markii ay soo gaareen deegaanka hargeysiirey waxay ka geysteen dhibaato sida loogu bartay ciidamadan gaalada iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee la socda ee dhibaatooyin kala duwan ayay deegaanku ka geysteen wararkaanu helayno haweeney ayaa ku shahiiday kadib markii si ulakac ah ay u dileen ciidamadaasi gaalada ah kadib markii ay gurigeeda ugu galeen oo ay halkaasi ku dileen waxay sidoo kale halkaasi ku dhaawaceen qof kale oo ka mid ah dadka deegaanka hargeysiyarey ee waxaa sidoo kale intii ay halkaa ku sugnaayeen ay dhibaatooyin kale kula kaceen dadka muslimiinta ah ee ku nool ee deegaankaasi hargeysiyarey ee sidoo kale ciidamadan huwanta ah ee saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah ayaa waxaa duqeymo isugu jira kuwa een dhinaca cirka ah oo diyaaradaha een saliibiyiinta maraykanka iyo hoobiyaal ay ku soo garaaceen xaafado ka mid ah magaalada jilib inkastoo sida ay madaafiicdu garaacayeen ay haddana waxaa aad u yar khasaaraha ka dhashay ee duqeymaha cirka ah iyo madaafiicda kale ee hoobiyaasha ah ee ay ku soo garaacayeen xaafad ka mid ah magaalada jilib inta la xaqiijiyey waxaa duqeymahaasi ku dhaawacmay ilaa iyo afar ruux oo kale ah laba ruux oo haween ah gabar yar iyo nin rag ah kuwaas oo hadda lagu dabiibayo cisbitalka guud ee magaalada jilib howlwadeenada cisbitalka waxay noo sheegeen dadka in ay yihiin kuwa ay dhaawacyadooda fudud yihiin sidoo kalena halkaas lagu dabiibayo sidoo kale waxaa burbur uu soo gaaray qaar ka mid ah guryihii dadkaasi dhaawacmay ee ay duqeymuhu kula beegsadeen cadowga sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qarax ah waxa ay la beegsadeen ciidamadan huwanta ah xilligii ay ku guda jireen duqeynta ay ku bartilmaameedsanayeen xaafad ka mid ah magaalada jilib khasaare ayaa la sheegayaa inuu halkaasi ka soo gaaray iyagoona ugu dambeyn halkaa isaga cararay markii ay ciidamada mujaahidiintu weerarka qaraxaha la beegsadeen ciidamadan huwanta ah sidaas ayay xalay wax u dhaceen waxaana weerarkan fuleynimada ah ee habeendheelmadka ah ee ciidamadan huwanta ee saliibiyiinta iyo murtadiintu ay ku soo qaadeen deegaanka hargeysiyarey iyo sidoo kale madaafiicda ay ka soo tuureen duleedka magaalada jilib ee xaafado ka mid ah magaalada kusoo dhacdayna ay qayb ka tahay weerarada fuleynimada ah ee ay kusoo qaadayaan magaalooyinka lagu maamulayo shareecada islaamka maleeshiyaadkan murtadiinta ah iyo ciidamadan gaalada ah oo ay sidoo kale kor ka taageerayaan diyaaradaha siliibiyiinta waxaan la xiriirnay qaar ka mid ah ehelada dadkii dhaawacmay oo hadda lagu dabiibayo sidaan hore u sheegnayba cisbitaalka guud ee magaalada jilib qaabkaas ayay xalay wax ugu dhaceen deegaanka hargeysiirey iyo duqaymahan ee ay diyaaradaha iyo madaafiicda ay kasoo tuurayeen duleedka magaalada jilib jazaaka allahu kheyran walaalka cuhmaan maamul goboleedka gaalaraacay somalilan ayaa xabsiga dhigay mid ka mid ah culimmada deegaanka oo si adag uga hadlay aqoonsi ku sheega sahyuuniyadda yuhuudda tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed maamulka shahadalla dirirka somalilan ayaa weli ku howlan uga arsibaana ku haya cid kasta oo ka hor timaada xiriirka ay la samaysteen maamulka yahuudda mid ka mid ah wadaadada magaalada hargeysa oo lagu magacaabo sheekh maxamed weli ayaa xabsiga loo taxaabay gelinkii dambe ee shalay kadib markii uu kasoo horjeestay heshiisyada ay wada galeen maamulada yahuud iyo somalilan sheekhan oo salaadii jimcaha kadib ka hadlay masjid ku yaala bartamaha magaalada hargeysa ayaa si weyn u dhaliilay tallaabada guraacan ee ay qaaday somalilan oo uu ku tilmaamay mid si weyn u khilaafsan shareecada islaamka waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa culimo la kulantay cabdiraxmaan ciro una sheegtay inuu qaaday tallaabo xaaraan ah oo aan diinta islaamka ah meelna kasoo gelin sheekha ayaa uga digay madaxweyne ciro inuu saxiixo heshiiska waxa loogu yeero ibraahimiyada isagoona soo bandhigay halista adduunyo iyo midka aakhiro ay ku duugan madaxweynaha qaranka ayaa habeenkii salaasadii noo yeedhay culimo kala duwan oo waddanka ah oo waaweyn oo kala firqooyina oo kala qabiilooyina anna aan ku jiro yaanan culimmaba ahaanin wuu noo warramay heshiiskuu galay iyo inta dhimanee imminka talabiib ugu tegayo annaguna waannu waaninay waannu u nasteexayn wuxuu ilaahay nagu ogaa baan sheegnay xaqii waannu u cadday waanannu ka nimid waxyaabuhuu noo sheegay waxaa ka mid ahaa israa'iil in somalilan ictiraaftay iyaguna ayna ictiraafeen waxaannu u sheegnay labadu inay kala duwan yihiin inaynu inagu laakiin israal israa'iil ictiraafnaa sharcan bilaa khilaaf waa mamnuuc waananu u sheegay israa'iiloo la ictiraafa waxay ka dhigan tahay dhulka ay dhaca ku haysatay guumaysanayso ee baytulmaqdis iyo falastiin leh oo dhul muslimiin ah in loo ansixiyey guumaystaha haysta falastiinna xaqeegii la duudsiyey wuxuu noo sheegay madaxweynuha abraham accord waxa la yidhahdaa inuu heshiiska ku jiro laakiinse weli muu saxiixin madaxweynaha waxaan ku waaninaynaa shacabkana aan u sheegaynaa heshiiskaasi waxaa ku jira waxaanan ku leennahay ilaahay ka cabso oo ha tegin oo heshiiska ha saxiixin waa heshiis sheegaya in laga wada hortago israa'iil iyo waddankan iyo waddanka heshiiskan la galay inay si toosa uga wada hortagaan waxa ay israa'iil u taqaano terrorism waxa ay israa'iil u taqaano irhaab ama argagixiso heshiiskii dib u gal kilig siidhe israa'iilay maxaad u taqaanaa terrorism israa'iil waxay tidhi terrorism waxaan u aqaanaa ruux kasta oo aan rumaysnayn existence jiritaanka israa'iil waxaan u aqaanaa argagixiso ruux kasta oo sympathy with balastinianis dareen naxariiseed oo falastiinu u naxariisanayo ay ku jirto qadiya falastiiniya waxaa luqadda carabiga alqadiya alfalastiin ruux kasta ay ku jirto terrorism baan aqaanaa bayta waa dhammaanteen inta halkaa fadhin ruux kasta oo u damqada khasa terrorism baan aqaanaa bayta ruux kasta oo aaminsan inaan guumaysta ahay oo existensigayga iyo inaan state saxa ahay aan aaminsanayn waxaan u aqaanaa bay tiri terrorism dadka noocaasa waa in la igala shaqeeyaa sidii loo soo qabqaban lahaa sidii la igu basaasi lahaa sidii arrimahooga loola socon lahaa oo welibana aan ahayn un regional security amni gobolkaagan un ahe a meelaha kale jaarkaaga ah haddaad puntland iyo xamar iyo jigjigana ka soo basaasi karto iyo xuutiyiinta iyo turkiga halkaa soo degi aad ka soo basaasi karto wax israa'iil ku soo taagtaagan waad ka soo basaasaysa wax kastood u baahan tahay anugaan kuu basaasayaa wax kastood aad u baahato aad ii basaasaysa qofka aan kudhaa ii soo dhiib waad ii soo dhiibaysaa qofka aan ku idhaa aan aad itidhaa waan kuu soo dhiibayaa waad waan kuu soo dhiibayaa intelligence sharing baa la yidhaha dadka wax yaqaano way garanayaan waa wadaagid arrimaha sirdoon waa hiil iyahoo boqolkiiba boqol ayaan ku garab taagnahay xarigga sheekhan ayaa imaanaya iyadoo isbuuc ka hor uu maamulka sahayinadu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu dal madax bannaan u aqoonsan yahay maamulka gaalaraaca somalilan tallaabadaas oo bulshada muslimiintaha ee soomaaliyeed ay si adag uga soo horjeesteen jazaaka allahu kheyran walaalka cabdiqani faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya dhismo dabaqa oo kusoo dumay mid ka mid ah xaafadaha magaalada nairobi ee dalka kenya walaalkeen abushiib ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinayo dhismahan oo ka kooban lix iyo toban dabaq ayaa saacadihii lasoo dhaafay kusoo dumay xaafadda sotsi ee magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya warar hore soo baxay ayaa sheegayay in dhismaha dumay ay ku hoos jiraan ilaa iyo afar xubnood walow dib laga xaqiijiyey in dhismaha oo ay soomaali leeyihiin burburkiisu ku hoos jiraan laba qof sawirro iyo muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay sida uu dhismuhu dhulka u galay ilaa iyo haddana si rasmi ah looma shaacin sababta keentay inuu dhismahaasi dumo مركز طبق سنة قد مركز 14 فلوها والله مصيبة كوينة ولقي ما أركن إلهي يا ربي يا رحمن كان يقوى ودادر إنه نيروبي ساوث وحري إن كان ودادر كحري دبق كلو سارة حتى ما أركو سنداقة لأنه كجوي سبحان الله دبق يد الصامة إلهي ودادر كبتبادي meeshaan inuu gaari socday inay dad ku jiraan cid ogma laha weli muxuu dumeeyey four fifteen meelahaas marka la maraayay dowladda kaafirada kenya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dhismaha ku dumay xaafadda sootsea ee magaalada nairobi ay ku hoos jiraan laba qof kuwaas oo aan nolol iyo geeri midna lagu ogeyn labada qof ee burburka ku hoos jira ayaa lagu sheegay inay soomaali yihiin waardiyana ka ahaayeen dhismaha dumay safi oo walaalaha mid ka mid ah raggaasi ayaa sheegtay in walaalkeed uu la soo xiriiray waxyar kadibna uu teleefonka ka damay wicitaano ay sameeyeen ayay sheegtay inay ku guuldareysteen oo la waayey xiriirkiisa soomaalida nairobi waxay dhacdadan ku tilmaameen mid si ulakaca loo sameeyey oo dhismaha guriga uu wanaagsanaa jazaaka allahu kheyran walaalka abushiiba howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xali howlgal ka fuliyeen magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana howlgalkaasi lagu dhaawacay askari murtida oo lagu magacaabo shafgood dhaawaciisuna mid garaaba dhanka shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay laba qarxa la beegsadeen kolonyada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaad murtadiina waxayna qarxyadaasi ka dhaceen duleedkan deegaanka lember lixdan qaraxa hore waxa uu haleelay gaari tawa waxaana halkaasi ku baktay laba askari oo kufaarta afrikaanta mid kalena oo ku dhaawacmay iyadoona burbur xoogan uu soo gaaray gaariga qaraxa labaad ayaa lala eegtay ciidamada luga oo isugu jiray kufaarta iyo murtadiinta oo iyaguna ku sugnaa afafka hore ee deegaanka lember lixdan saraakiisha kooxda herdada soomaaliya ayaa isku haya ka ganacsiga maanduuriyaha tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed sarkaal ka tirsan booliiska kooxda ridada soomaaliya ayaa iska casilay xil uu ka hayay maleeshiyaadkaasi kadib markii uu xoogaystay isqabsiga madaxda iyo saraakiisha kooxdaasi ee ku aadan ka ganacsiga maandooriyaha saacadihii lasoo dhaafay waxaa inuu iscasilay la sheegay taliyaha booliiska riddada ugu magacow naadikada magaalada muqdisho murtadka lagu magacaabo axmed khadar sarkaalkan ayaa la soo wariyey inuu isku casilay sababo ku aadan khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo taliyaha booliiska murtadiinta murtad asad diyaano oo ku saabsan ka ganacsiga maandooriyaha wararka ayaa sheegayay inuu taliyaha booliiska riddada uu sarkaalkan amar ku siiyey inuu fasaxo oo magaalada caasimadda ah soo geliyo saddex shixinad oo maandooriye ah isagana uu ka biyadiiday in uu fuliyo amarkaasi sida la sheegayo mid ka mid ah xildhibaanada riddada oo lagu magacaabo saajid ayaa ka hadlay iscasilaadda uu ku dhawaaqay taliyaha booliska riddada ee dekedda muqdisho waxyaabo waxaa jiro runtii dareenna geliyey oo xalay ay ugu dambaysay dekedda muqdisho taliyaheedii wuxuu yidhi waxaan iska casilay xilka sida dhammaan saxaafadda ay sheegeen oo haddaba i hor taagan wuxuu isku casilay sida saxaafadda meediyaha dhammaan ay sheegeen in khatar timid oo ah daraagis halis ah in uu ka hor tegey laakiin uu ku guulayso waayey oo awoodihii asaga ka sarreeyey ay oggolaadeen dana interesti khaasa ayaga ay leeyihiin darteed inay fasaxaan arrintaas waa arrin khatarteeda leh waxyaabaha aan la yaaba lagu arkay hay-adaha fulinta qaarkood in wax bulshada lala hor yimaado marka dambena meelay ku dambeeyeen la ogaa waayo arrintaas haddaan dib ugu laabto shan iyo tobankii isla bishaan hadda dhammaatay dekedda waxaa taallaa beejkeeda in la qabtay maandooriyaal inay maandooriyaal ahaayeenna la caddeeyey isla taliya barise oo saakay hadlaayey siduu saaka u hadlaayey iyo shan iyo tobanka diseembar marka la fiiriya mugdi baa ku jira maandooriyaashii la qabtay lama haayo dadkii lagu qabtay sababihii uu isku casilay na lama haayo marka la weyddiiyeyna wuu ka gaabsaday wuxuu yidhi safaruu jiraa war arrintaas waa halis mugdi badan bayna keenaysaa kunteenaro la soo dejiyey aaway wixii la qabtay war waxaas waxa bulshada baabi'iye waaye waa waxa khataraha badiya iscasilaadda sarkaalkan waxay muujinaysaa heerka uu gaaray khilaafa ka dhex taagan saraakiisha iyo madaxda kooxda riddada kaasi oo ka dhashay ka ganacsiga maandooriyaha ay dalka soo geliyaan taasoo dhibaato aad u xoogan ku haysa dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka cadowga haysto jazaaka allahu kheyran walaalka marwan wargeys laga leeyaha dalka ethoobiya ayaa sheegay in xukuumadda adis aawa qorsheynaysa aqoonsiga maamulka somalilan walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinayo the reporter oo ah wargees etoobiyaan ah ayaa sheegay in aqoonsiga somalilan ee yuhuudda uu isbeddel ku sameeyey xaaladda diblomaasiyadeed ee geeska afrika wuxuu sheegay in arrinta somalilan oo hoos loo dhigi jiray ay haatan noqotay mid firfircoon oo si weyn loo falanqeeyo taasoo muujinaysa in aqoonsiga uu suurtagal yahay wargeesku wuxuu tilmaamayaa in etoobiya ay la gudboon tahay in xaaladdaani ay ku wajahdo xeelo taxaddar leh maadaama somalilan tahay daris istaraatiijiya wuxuu leeyahay aqoonsiga somalilan ma ahan in etoobiya ay ku degdegto sidoo kalena ma wanaagsanah in la diido gebi ahaantiisa maamulka abiy axmed waa inuu qaataa ayuu yidhi mowqif u adeegaya danaha etoobiya isagoona si taxaddar leh u maareynaya cadaadiska dibadda lana diyaariyo mustaqbalka aqoonsiga haddii adis ababa ay go'aansato inay aqoonsato somalilan waa inay diyaarsato sharaxaad cad oo muujinaysa farqiga u dhexeeya maamulka hargeysa iyo maamulada kale ee gooni ugoosadka ah sidoo kale waa inay etoobiya ballaarisaa ayuu yidhi aqoonsiga caalamiga ah iyo kuwa gobolka si loo yareeyo cadaadisyada laga yaabo inay ka yimaadaan dowlado kale sahaayanada oo aqoonsata somalilan ayaa ka dhigtay mid ay adag tahay in etoobiya ay iska inatirto balse inkastoo ay weli haysato xorriyad ay go'aan ku gaari karto qormada wargeeska ayaa ku soo aadaysa xilli aad loo hadalhayo warar aan la xaqiijin oo sheegaya in abiy axmed uu rabo inuu aqoonsado maamulka dabadhilifka ah ee somalilan jasaaka allaahu kheyran walaalka yaasir mid ka mid ah culammada wilaayaadka islaamiga ayaa si adag uga hadlay aqoonsi ku-sheegga sahyuuniyadda yuhuudda ee maamulka ridada somalilan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen casaam carafaad wixii ka dambeeyey aqoonsigii maamulka yahuudda ee ku aadan aqoonsiga uu siiyey maamulka ashaadala dirarka isku magacaabay somalilan ayaa waxaa iska soo dabadhacaya warcilinada ka imaanaya noocyada bulshada ee ku dhaqan dalka iyo dibadda sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka dalka soomaaliya oo boqolaal qof kula hadlay masjidka jaamaca ee degmada ceelcadde ayaa bidhaamiyey mashruucaas ugu horeen sheekh ayaa hadalkiisa ku soo qaatay dhagaaraha halista iyo yahuudda ay ka damacsan yihiin maamulka ridada somalilan manaadiq shimaali soomaal ma ahan qadiyad iska caadi ah ma aha shay siyaasi oo maaragtay maxaan ku rahdaa caadi ah waa qadiya ka indilaaqaysa mu'aamara khabiid ah caqiide khabiid ah tamsiiqu haadi alumma siday nimankii kirishtaanka ahaa horiba dhiiko ay maaragtay ugu kala gogooyeen soomaaliya ugu kala qaqaybiyaan intaa hartay rabaan haddana inay raaciyaan waxaa marka socdo oo waqooyi ka socdo waa mu'aamaradaas waa taxakum ay doonayaan inay taxakumaan sharqi afriqiya ay ka xukumaan iyo baabulmandab maartay maxaan ku rahaa jaziirat alcarab waddada maritaanka maartay maxaan ku rahaa adduunka tijaaradiisa baabulmandab halkaa inay maartay maxaan ku rahaa ka taxakumaan waxa ay tawqiiciyaan madaxda nimanka waqooyiga jooga waxa weeyaan waa ximaayatan ilaalin iyo dhowrid iyo maartay maxaan ku rahdaa ay dhowriyan oo ilaalinayaan masaalix alyahuud yuhuud masaalixdeeda inay ka shaqeeyaan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekha ka hadlay waxaa loogu yeera diinta ibraahimiyada waxa ay ugu yeerayaan maanta dadka muslimiinta ah ee ibraahimiyada loo yaqaano ma jirto wax la yidhahdaa ibraahimiya diin la yidhaha ibraahimiya oo ilaahay soo dejiyey ma jirto ma jirto diin la yuhuudiya la yidhahdo oo ilaahay soo dejiyey ma jirto diin la yidhaahda nasraaniya oo ilaahay soo dejiyey nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam kaana qabla an takuuna alyahuud yuhuud intaysaan ahaanin buu ahaa maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima markay yidhaahdaan kunuu huudan aw nasaaraa tahtaduu alla waa ku diiday subxaanahu wa tacaala qul bal millat ibraahiima xaniifa alla waa ku diiday subxaanahu wa tacaala waxa maanta ay leeyihiin diimaa la midayn samaawi ah ibraahiimiye ah oo usuushay ka soo wada jeedaan diimahaasi cidda lagu soo dejiyin ay tahay ibraahiim calayhi salaatu wasalaam ay leeyihiin waa khiyaana dhagaraysan oo loola jeeda diintaada in lagaa saaro gaalnimana aad ku beddelatid maxaa yeelay markaad ictiraaftid yuhuudiyad baa jirta oo koonka ka jirta oo diin ah oo ilaahay soo dejiyey markaad ictiraaftid waxaad ku kufrisid diinta ilaahay subxaanah wa tacaala wman ybtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin ina addiina cinda allahi alislaam diin aan diintan ahayn adduunka kama jirto ugu dambayntii sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimo udiinka wilaayaadka islaamiga ayaa dhallinyarta soomaaliyeed baaq u diray inay u istaagaan difaaca diinta iyo dalkooda waxaan hadalkayda ku soo khatimayaa shabaabka soomaaliyeed aan wada istaagnoon u wada istaagna cadowgaasi maaragtay maxaan ku idhahdaa na kala qoqobaya na kala jarjaraya isku kaaya diraya dalka iyaga bannaysanaya boobaya farawaadkiisii maaragtay maxaan ku idhaha khayraadkiisa halkaa doonaya caalamul islaam inuu maaragtay maxaan ku idhaha ka gumaado ka maaragtay dhib ku gaarsiiya sidaa nimanka shimaalu sharqi shimaalu sharqi soomaaliya sidayna reer barya ay sameeyeen suudaan in halkaa maaragtay maxaan ku rahdaa shacabkii suudaan lagu baabi'iyo inta kalena waxay doonayaan in sidaa iyada loo galo ikhwaani marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga gobollada waqooyiga ku nool walaalihiin mujaahidiintii baa idiin taaganee garab istaaga walaalihiin mujaahidiinta garab istaaga istaaga oo cadowgaa ilaahay subxaanahu wa tacaala la dagaalama waxaad ahaydeen dad dagaalamo diida dulmiga iyo xaqdarrada diida u istaaga dulmigaasi kurada la dagaalantaan diinka ilaahay aad maanta difaacdaan dhulka ilaahay idin makansiiye aad difaacataan shakhsiyadiinni iyo maaragtay maxaan ku radaa dadnimadiinna aad difaacataan midnimadii iyo waxdadii soomaaliyeed aad difaacataan intaasaan adinkuna idinkugu yara wajazaakum allahu khayran dhowaan ayay ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab si adag ooga hadashay aqoonsi ku-sheega uu siiyey yahuudda maamulka ridada somalilan jazaaka allahu khayran walaalka cazaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga andalus saaka waanigeentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtogeliya oo anigu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak